madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha amniga iyo cadaaladda heer federaal iyo kuwa koonfur galbeed ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jiray dhismayaal cusub oo casri ah oo loo dhisay wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed munaasabadda xarigjarka ayaa ka dhacday xarumaha cusub ee wasaaradaha kuwaas oo laga hirgeliyey magaalada baydhabo oo caasimid kumeel gaar u ah koonfur galbeed iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda wakiilo ka socday hay-adda i o m saraakiil ciidan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimadda wasaaradahan iyo xarumaha la daafuray isagoo u mahad celiyey cid kastaoo ka qayb qaadatay salaan kadib maanta waa maalin maalmihii qiimaha badnaa ee koonfur galbeed ka mid ah munaasabaddan qiimaha badan oo ay soo diyaariyeen labada wasaaradood ee kale ah wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda furistooda iyo xarigjarkooda aada iyo aada baan ugu faraxsannahay runtii dadaal weyn oo waxay ka mid ahayd dowlad dhiska iyo dib u kabashada dowladnimada soomaaliya ah ayay qayb ka ahayd waxaa sharaf gooni ah siday mas-uuliyiintii iga horreeyey horey u sheegeen in labada wasaaradood oo laba wasaaradood oo amni ah amnigii iyo cadaaladdii wada shaqayntii ah ay hal mar helaan xarumihii ay ku shaqaynayeen oo saan u quruxda badan hal meelna ay isla degan yihiin sidaasoo kale waxaa dowladda koonfur galbeed u suurtagalay lix iyo labaatanka wasaaradood inay sidaan oo kale xarumahooda ay ku shaqaynayaan ay u helaan shan iyo toban wasaaradood dhismahooda uu dhammaado shanna hadda uu dhismaheeda socdo lixna aan sugayno hadda rajo weyn aan ka leenahay ayadana in la dhiso dadaalkeeda iyo horumarkeedana uu socdo saa la socotaan dowladnimada soomaaliya waxay saldhig u ah oo muhiim u ah amni iyo cadaalad haddaanan amni iyo cadaalad la helin dowladnimo lama helaayo haddaanan amni iyo cadaalad la helin horumar lama helaayo haddaanan amni iyo cadaalad la helin kalsooni iyo midnimo iyo wadajir ma la helaayo haddaanan amni iyo cadaalad la helin dowladnimo dhan ma jirayso sidaas darteeda waxay saldhig iyo aas-aas u tahay dhismaha labadan wasaaradood dowladnimada koonfur galbeed waxaa aada iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inuu ilaahayna gaarsiiyo munaasabaddan qiimaha badan iyo xarumahan meeshii laga soo bilaabay aan ogeyn in maanta ayadoo gabagabaad joogto aan goobjoog ka ahaan
xarumaha xarigga laga jiray ayaa door ka qaadan doono sidii loo fududeyn lahaa adeegyada ay wasaaradahan u qabtaan bulshada